bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay shanta bisha agost labada kun siddeed iyo tobanka waxaan idiin soo gudbinaynaa wareegto ka soo baxday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo u qaran sida tan magaca sharciga ujeeddo magacaabid wasiiro ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii uu arkay qodobka toddoba iyo sagaashanaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah markii uu arkay qodobka siddeed iyo sagaashanaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka ku-meel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a b iyo c ee dastuurka ku-meel gaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirada wuxuu magacaabay mudane cabdullaahi goodax barre wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane sheekh nuur maxamed xasan wasiirka uqaafta iyo arrimaha diinta mudane xuseen sheekh maxamuud xuseen wasiirka xanaanada xoolaha mudane cabdullaahi bidhaan warsame wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane shawaqar ibraahim cabdalla wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha qodobka labaad wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si deg deg ah ula wareegaan xilkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dekereetadan waxaa ku saxiixan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre sidaas daraaddeed magacaabistaasi waa ay dhaqan gashay laga bilaabo saacaddan waa mahadsantihiin